sanad kasta sideed iyo labaatanka sebtembar waxaa caalamka lagu xusaaba maalinta caalamiga ah ee xog helista muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu xog ka helo deegaanka uu ku nool yahay iyo cidda maamusha dadka xoogagaalka ah waxay qaadan karaan go-aamo xoogagaal ah marka muwaadinku ogaado sida loo maamulo matalaada uu ku leeyahay awoodaha dalka ayuu awood u yeelan karaa inuu kula xisaabtamo ama dowladiisa waxqabadkeeda xogta waa awooda qofka sidaa daraadeed xog helistu waa tiir aada muhiim uga ah bulshooyinka helitaanka macluumaadka guud waxay ka dhigan tahay in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu raadiyo ama uu helo macluumaad xuquuqda xog helista waxay sidoo kale ku xiran tahay xuquuqda xoriyadda saxaafadda haddaba sidee wariyaashu ku helaan xogaha ay tawiyaan iyo su-aalo kale ayaan weydiinay nasriin maxamed ibraahim oo in muddo ah kusoo jirtay saxaafadda haatanna ah tififtiraha xarunta bilan media group qadka internetka ayaan ku wada hadalnay nasriin waa mahadsan tahay firdowsa marka la fiiriyo sida wariyaasha ay ku helaan xogaha ay tabinayaan kulley xogta la tabinayo way kala duwan tahay xogta ma xog siyaasadeeda ma xog arrimo bulshaa ma xog dhaqaalaa ma xog waxbarashaa xogta la kala qaadanayo way kala duwan tahay marka tusaaloo kale haddii ay tahay xog siyaasadeed u baahan in wax badan la dabagalo ama la ogaado inta badan waxaa laga helaa xarumaha dowladda oo kale haddii tusaale oo kale madaxweynuhu shir jira id qabanayo warbaahinta waa lagu soo wargeliyaa ama ra-iisul wasaaraha ama wax lamid ah haddii wasaarad ay maanta xaflad qabto ama barnaamij ay daafuraysana sidoo kale waa lagu soo wargeliyaa marka macluumaadka ilaha dowladda laga helo kale inta badan wargelin ayaa lagu helaa oo in wariyaashii lasoo wargeliyo la casuumay ay sidaas u kofargareeyaan sababtoo iyagaa raba in sheekadooda la maqlo ama dadka kale lala wadaago macluumaadka kale oo dhaqaalaha ama waxbarashada ku saabsan ama amniga iyo wax la xiriira kulley soorsiga ama ilaha ay quseyso uu qofka wariyuhu tegayaa uu ka doonanaya tusaaloo kale howlgal haddii la sameeyo oo kale dad badan lagu qabqabto qofka wariyaha laga rabaa in uu dabagal ku sameeyo howlgalkaas deegaanadii laga fuliyey iyo dadka lagu qabqabtay marka taas waa tan ah xoghelista iyo habka lagu helo wariye kasta wariyaha xogta wuxuu kaga helis ogyahay galangalka wariyaba wariyuhu ka galangal badan yahayn wuu ka xog helis ogyahay si guud waxaa laga yaabaa in canqabad lagala kulmo xog helista laguna kala duwan yahay xagga jinsiga ma waxaa jiraan caqabada aad tilmaami kartid oo gabdhaha ay gaar ula kulmaan marka ay xog helista noqoto
gabdhaha wariyayaasha waxay caqabadaha la wadaagaan wiilasha wariyayaasha tusaaloo kale haddii maanta meel ladinka waco oo aad shaqo kasoo qabanaysaan adiga iyo wiilka waa u simantihiin caqabada meeshaas lagala kulmaayo oo ma jirto sanadahan caqabad laleeyahay gabdhahay u gaar tahay iyo mid wiilishay u gaar tahay laleeyahay ma jirto tusaaloo kale haddii meel dagaala la tago xog laga soo qaadayo adiga iyo wiilka waa u simantihiin xogtaas helisteeda iyo soo qaadisteeda iyo wadooyinka loo marayo awoodiina inay idinkala reebto waa laga yaabaa iyo fariidnimadiina ama taalantiga aad leedihiin oo wax ku baahinaysiin laakiin caqabada maanta gabdhaha u gaara oo laleeyahay gabdhaha caqabadaas haystaa ma jirto mid waxaa jirto ah inay ku yaryihiin ribotriska ama dadka xogaha raadiyo taasna inta badan iyagaa doorteen oo gabadha ma jirto qof ku qasbayso inay gudaha joogto iyo qof ku qasbayso inay banaanka aado marka wiilisha wariyaasha oo ribotriska ama wardoonayaasha ah ka badan taasna caqabad ma noqon karto waa joyce iyada ay qaadatay midda kale marka la dhaho badbaado ahaan wiilka weyba ka roonto ayada waxaa laga yaabaa inay naqaabka ama inshareer ka xirato oo ayadana iskoobkeeda ama inta ay dhaqdhaqaaq ku sameyn karta ay ka yartaa marka wiilka loo fiiriyo marka hadda waxaan isleeyahay wax badan oo badbaado ayay haystaan oo gabdhaha ah waa tahay nasriin waxaad tafiftare ka tahay xarunta bilan media group sidaan ognahayna waxaa xarunta ka wada howlgala gabdho waxaad faafaahin naga siisaa sidee ka xarun ahaan aada u heshaan xogaha aada tabisaan mar walba xarunta bilan media waxay xoogaha ku heshaa oo kale qaarna waana loo casuumaa qaarna annagaa raadino laakiin annaga basically waxaan ka shaqeynaa warbixinada wareysiyada gaarka iyo waxyaabahaasa ka shaqeynaa waxaan u shaqeynaa hab waxsoo saar oo kale hab waxsoo saarna markay wax tahay waxawaaye wax xogta boqolkiiba sagaashan iyo sagaal adiga aa raadinaysid waaye way jirtaa waxyaabo yaryar sida wasaarada haweenka oo kalena casuunto ama shirarka haweenka laakiin inta badan warbixinada iyo sheekooyinka aan sameyno annagaa raadino annagaa waqti badan gelino oo meelo badan galgalno saasaan marka ku helnaa oo hadii aanan xogta adiga soo baarin oo macluumaadka adiga aadan raadinin wax badan ma helaysid marka anaga macluumaadka maadaama warbixin iyo sheekooyin ay tahay annagaa raadino xoog badan gelino waata ugu dambeyn maxay kula tahay in caqabadahaasi loogu gudbi karo ama maxaad is leedahay waa loogu gudbi karaa caqabadahaasi
walaahi hadda ee, caqabado jiraan oo aan isleeyahay caqabadahaasaa jiro shaqooyinka ku horgudban ma jiraan ee, haddii laakiin ay jiraanba waxaa looga gudbi karaa meelaha ay ka jiraan oo kale in lala hadlo oo la dhaho culeysaadkaasaan dareemaynaa ee, in saas looga gudbo ayay noqon kartaa laakiin hadda oo kale ee, mararka qaar xoogaa looga baahdaa dowladda oo ah in wax baaritaan lagu sameeyo wayna adkaataa mararka qaar in la helo macluumaadka hoose haddii hadda aa dhahdo corruption ambaara ama musuq maasuq hay-ad lagu soo eedeeyey wax musuq maasuq la xiriiro aan dabagela haddaa dhahdid waxaa kugu adkaanaysaa marka ee, meelahaasoo kale haddii wariyaasha loo fududeeyo waxaan isleeyahay ee, wax badan oo oo caqabada ma jirayso waa laga gudbayaa marka just waxaa loo baahan yahay in ee, meelaha ee, lisleeyahay culeysaada ka jiro ee culeyska laga fududeeyo sida xarumaha dowladda oo kale markay imaato in wax la baaro oo kale ama kiisaska qaar wax laga ogaado oo kale haddii la fududeeyo xooga helista ee, way sahlanaanaysaa hadda xoogii way iska fududaadeen waxaa laga yaaba shirarka jaraa'idoo kale in lagu soo diro gmail muuqaalada ee, xogta inkastoo ay tahay xog lasoo tifuftirayoo wixii ee, ee, war noqon lahaa qaarkood mararka qaar laga soo reebo wax nadiifa oo lasoo shaandheeyo positive u badan ee lasoo gudbiyo marka waxaan dhihi lahaa ee, culeysaadka xarumaha dowladda mararka qaar ay saarayaan wariyaasha ee, in la fududeeyo oo interview kale loo ogolaado marka waa meelahaas waa meelaha u baahan in caqabadaha ka jira laga gudbo waa mahadsan tahay waa filayaa in aan soo gebagabeyn aad ayaan kugu mahad celinayaa nasriin waqtigaaga waana mahadsan tahay